magaalada muqdisho ayaa waxaa maanta lagu soo gebgabeeyey aqoon iswadaarsi lagu baranayay iswaafajinta isbeddelka istaraatiijiyada iyo siyaasadda dijitaalka tobabarka ayaa waxaa soo qabatay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya wuxuuna socday muddo laba maalina waxaana ka soo qaybgalay xubno ka socda bulshada bariga afrika wasiir dowlaha wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya axmed cusmaan deeriye oo soo xiray tobabarka ayaa waxa uu ka warbixiyey muhiimadiisa kulankii labada maalin idiin soomaaliya diyaar bay u tahay inay xubin firfircoon ka noqoto ururka e a c ama east africa community oo doorkeeda kaga aadan howlaha kala duwan ee urur ka socda ay ka qaadato oo ay ka mid tahay hawshan halkan aynu u fadhinno oo ah horumarinta i c t sectorka ama digitalka gobolka sida aada loo socotaan dalkeenna waxaa ka socda howlo waaweyn oo lagu horumarinayo i c t sectorka laga soo bilaabo shuruucda iyo siyaasadaha ilaa iyo laga gaadhayo horumarinta kaabayaasha digitalka ama digital infrastructureka waddanka waa inoo soo qabsoomeen waxna waa socdaan dhowaanna waxaan rajaynaynaa in wax badan uu inoo qabsoomo haddii alla yidhaha